qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose ayaa baaq u diray dhammaan bulshada deegaanka iyo dhalinyaradaba kuwaasu ay ku buuriyeen in si wadajir ah looga shaqeeyo horumarinta bilicda iyo nadaafada degmada dhalinyaradu waxa ay sheegeen in mas-uuliyadii ka saaran tahay ilaalinta quruxda deegaanka taasoo ay ku tilmaameen inay tahay arrin muhiim u ah caafimaadka bulshada iyo horumarka magaalada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada dhuubley haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada dhuubley ee dhalinyarada kale ee degmada ugu baaqay inay ka qayb qaataan kor u qaadista bilicda degmada magacaygu waa beder maxamed cees ku nool magaalada dhuubley nadaafaduna waa qeybin iimaanka ka mid ahaa nadaafatu shuduurud iimaan baa layidhi dhalinyaradu door muhiim ah way ka qaadan karaan haddee wax selxiqaam la dhaha jiro oo haddayna magaranaysaay aan isku takalufinin magaranaysaay aan aan lagu wada dadaalayno nin walbaba meeshiis wax hor yaali iyo wax magaranaysaa doorka kuley aanu ka qaadanaynin waa magaranaysaa selxiqaam unu jirin laguma dhaqaaqayo dhalinyaradu hadday damcaan iyo ku dhaqaaqaan way ka qaadan karaan nin walba hadduu intuu isagoo intuu isilxiqaamo uu isagoo dhaqaaqo kale uu soo kiciyo kale saaxiibkii uu soo kiciyo magaalada waa laga nadiifin karaa waxaas magacaygu waa saadaan oo jooga degmada dhuble waa su-aal aada u fiican horta magaaladeen waa magaalo yar oo kobcaysa hadda oo soo koraysa qashankana sidiisu waa nidaam xumo wuxuu keenayaa biloc xumo magaalka magaranaysaay dib buu u dhigayaa dhalinyarada waxay ka qaadan karaan door ah inay iskaashadaan ka qayb qaataan nadaafadda ilaalinta qashinka la uruurinayo oo laga qayb qaato qashinkaas iyo waxaa la uruurinayo bulshada qaybaheeda kala duwan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen nadaafadda